halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internet-ka ee v o a somaly com
aruur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax isniina bisha februaayona waa labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
annaga dowlad ahaan marka dowlad ahaan waa isu diyaarinaynaa ciidamada qalabka sidana waa diyaar waana howlgaleen waana howlgelinaynaa maalmaha soo socda hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabaa ciidanka inay u diyaargaroobaan qolooyinkan horarkaa sidii laysaga celin lahaa
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sheegay inay qaadayaan dagaal ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab warbixin ayaan idinkaga haynaa waxaad kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan qaababka ay hay-adaha amniga dalalka geeska afrika ay u dabagalaan kooxaha argagixisada warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii dunida
xogeyaha waaxda ammaanka qaranka maraykanka john kelly ayaa sheegay in amarada cusub ee toddobaadkan uu soo rogi doono madaxweynaha maraykanka ay noqon doonaan kuwo si wanaagsan uga abaabulan amarkii hore ee jahawareerka ka dhaliyey garoomada diyaaradaha caalamiga ah ee dalkan amarkan ayaa ah kii uu madaxweyne trump uu uga mamnuucay inay maraykanka ay kusoo galaan muwaadiniinta toddoba wadan oo ka mid ah dalalka islaamka oo ay soomaaliyana ku jirto balse hadda wax laga soo bedelay isaga oo ka hadlayay shirka sanadlaha ah ee amniga ee ka socda magaalada munikh ee dalka jarmalka ayuu master kelly sheegay in qaybtan cusub ee lagu soo kordhin doono amarka trump uusan saameyn doonin dadka heesta kaararka cagaaran ee deganaanshaha maraykanka iyo kuwa heesta dalkugalka shaqada amarkan cusub ee ka dhanka ah soo galootiga ayaa waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo talaadada soo socota shakhsiga uu madaxweynaha maraykanka u dooran doono inuu bedelo michael flain oo ahaa la taliyihii arrimaha amniga ee donald trump oo shaqada iska casilay ayaa awood buuxda u yeelan doona shaqaalaynta iyo sida loo howlgelinayo guddiga amniga qaranka oo ah guddi uu madaxweynuhu kala tashado amniga iyo arrimaha la xidhiidha sida uu shalay shaaciyey agaasimaha aqalka cad arrintan ayaa sida lagu warramaya ah mid sababtay in uu gaashaanka u dururo dalabka madaxweynaha robert howard oo ahaa jenaraal hore uga tirsanaan jiray ciidamada badda ee maraykanka kaas oo uu donald trump u doortay inuu bedelo michael flain flain ayaa shaqada iska casilay afar labaatan beri kadib markii loo magacaabay xilkan maamulka trump ayaa ku sheegay iscasilaada in uu madaxweynuhu dalbaday kadib markii la xaqiijiyey inuu michael flain ka been sheegay markii uu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pens uu weydiiyey wadahadaladii dhex maray flain iyo safiirka ruushka u fadhiya washington oo uu michael flain telefon u diray kadib markii uu madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama cunaqabatayn ku soo rogay dalka ruushka
subax wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a aan ku horeyno muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisu ay qaadayso dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho oo uu xalay ku booqday dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay fiidkii tegay isbitaalka madiina muqdisho halkaasoo yaalaan dhaawacyo dadkii waxyeelada ka soo gaartay wuxuu gacan qaado kuwa damiirka qaba wuxuuna dul istaago kuwa damiirbeelka ahaa madaxweyne farmaajo ayaa ku sheegay weerarkii ka dhaca kaawagoda inuu yahay weer lagu soo qaado dadka soomaaliyeed
hal goob inay dad tiradooda soddon gaarayso ay ku naf waayaan dad afartan kor u dhaafayana ay dhaawac yihiin oo qaarkoodna maanta ay naf waayeen taasi waxa weeye cambaarayn keliya ma aha waxaan odhan karaa waxa weeye waa weerar qaawan oo waxashnimo ah oo loo geystay shacabka soomaaliyeed ee oo aan kala socnayn oo caruur iyo duqey iyo dumar iyo ragba leh waxay galabsadeenna aysan jirin qoladaas horarka ah waxay cadow ku yihiin shacabka soomaaliyeed waanaad aragtaan maaha waxay raadsanayaan dowlad iyo dad dowlad u shaqeeya ma aha waxay raadsanayaan waa annagoo idil waxaa loo baahan yahay hal meel inaan uga soo wada uga soo wada jees uga soo wada jeesanno oo aan iska dhicinno aan iska dhicinno ka dowlad ahaan annagu waxaan leenahay door shacabkana waxaan ka rabnaa iyagana door kale inay hawshan ka galaan madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya xilligan u diyaargaroobayso dagaal ay kala hortagto kooxda al-shabaab annaga dowlad ahaan marka dowlad ahaan waa isu diyaarinaynaa ciidamada qalabka sidana waa diyaar waana howlgaleen waana howlgelinaynaa maalmaha soo socda hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabaa ciidanka inay u diyaargaroobaan qolooyinkan horarkaa sidii laisaga celin lahaa oo aanan soomaalinimada iyo islaamnimada iyo baniaadamnima midna aan lahayn madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa mar kale ku celiyay ballanqaadkiisii la xiriiray ciddii soo sheegta gaari waxyaabaha qarxay ka buuxaan in dowladdu ku abaalmarin doonto lacag gaaraysa boqol kun oo dollar qofka noo soo sheega informationka ama nasoo wacyigeliya noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballanqaadayaa haddaad maqlaysaan boqol kun oo dollar baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan soomaaliyeed oo dhibaataysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgud abaalgudkaasaan sheegay inaan siino qofkaasna ilaahay ajirna waa ka siin maxaa yeele wuxuu badbaadinayaa dadkiisii oo lalaynayo yuu badbaadinayaa shacabkana waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan wax alla wixii macluumaad information ah hadday dadkaas horarka ah ee la degan yihiin iyo hadday yaqaanaan inay noo soo sheegaan laamaha amniga ahna waxaan ka codsanayaa inay feejignaadaan hawshaanna u istaagaan si ummadooda iyo shacabkooda ay u badbaadiyaan waa mahadsantihiin madaxweyne farmaajo ayaa ugu dambeyntii ballan qaada taageerasiinta dadka waxyeelada ka soo gaarto weerarada kooxda al-shabaab ay ka geystaan gudaha soomaaliya madaxweynihii qaranka anigoo ah waxaan ballan qaadayaa shacabka soomaaliyeed qofkii ku dhaawacma inaan daawadooda bixinno kuwa dhintayna aan faamiladoodii maxaan ku idhaahdaa aan wax gaarsiinno si joogtaana wax u gaarsiino hantida burburtayna insha allah haddii a ilaahay dhaqaalina soo geliyana aan caawinno oo aan dib ula dhisno wixii burburay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aroor wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa socdo dadaalo ay hay-adaha dhinaca amniga ee dalalka geeska afrika ku ugaarsanayaan kooxaha argagixisada ee falalka dilka iyo dhaawacyada ka wada gobolka mid ka mid ah xeeladaha ay hay-adaha amniga ku fashilinayaan weerarada kooxaha dambiilayaasha ayaa waxaa ka mid ah iyaga oo hawada ka daba qadadka taleefoonada ay adeegsadaan warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada jabuuti ka soo diray waryaheena dalka jabuuti ramadaan muuse waddamada degmadan geeska afrika oo inta badan loo tiriyo inay ka jirto khatar argagixiso xoog leh ayaa goor walba ku guda jira dadaal ay ku caydhsanayaan kooxaha argagixisada walow ay weli dhacayaan oo ay sii socdaan falalka argagixiso waxyaabaha ay walaaca ka muujinayaan dalalkaasi ee ay ku raad joogaan ayaa xidhiidhka networkiga ee xagga isgaadhsiinta caadiga ee ay adeegsadaan argagixisadu sidii loola socon lahaa mas-uuliyiin iyo saraakiil sare oo qaabilsan arrimaha ammaanka iyo garsoorka oo aan si goonigooniya kula kulmay magaaladan jabuuti ayaa iga waramay arrimahan iyadoo ugu horeyn taliyaha sare ciidamada booliiska jabuuti kolonel cabdilaahi cabdi faarax wuu iga waramay marka hore qaabka ay uga faa'iidaystaan xagga isgaadhsiinta horta jabuuti waa shirkad ma odhan kare inkastay shirkad dowlada tahay haddana waa maamul naga duwan oo gaara laakiin wakhtiga cusubi waxaa jira farsamooyin fara badan oo uma baahnayn adoona tegin maxaanku dhaha shirkaddii hawada aad ka qabsan kartid wax maxaanku dhahay qalab cusub oo ku asmaxaya qofka markaad heshid telefoonkiisii inaad baaran karto wax ku dhex jira ad kaga soo bixi kartid sida kombyuutarado kale waxaa iska jira farsamooyin kaleo ka duwan oo qalabkan casriga iyo aqoontan wakhtiga maanta joogta ay keento oo dhulka oo lagaga shaqeeyo oo wax lagaga qaban karo taas iyakuna ku calfalaan annaguna aan ku gargaarnaa annaguna markaan u baahna anagu calfali karnaa laakiin sharcigu ma fasaxayo in la baadhan karo qofka telefoonkiisa iyadoo hawada laga qabsanayo ciddii loo baahdo ciddii loo baahdo marka laga shekisay inuu dambi leeyahay maxaan ku dhahaye wuxuu hadduu iska yaallo suuqa bartamaha yaallo oo wax darqsad u baahan maaha hawadu dadko dhan bay ka dhexaysaa ninna aqalkiisa lama galayo oo intuu gaarka u lahaa xeerkiisa looguma dhaafayo laakiin wixii hawada iska yaalle sharciga dee kuu diidayay u baahan in darqsad loo qaato ma jiro waa wax iska bannaan waxaa la yidhaha afka ingiriiska lagu open sources waxaa wada iskaga jiray wax iska furan wax iska furan hadduu aad ka faa'idi karaysid si aad dambiilo ugu soo heshid dee maxaa kaa mamnuuca inaad qaatid wax kaa mamnuuca sharciya ma jirte waa la iskaga calfalaa hawada nin kastaba kartiisu intay tahay- intay tahay dabeetana hadduu dambiilihii halkaad ka heli kartid waa dee ka fuudahay waa lagu calfalaa madaxa laanta c i d da puntland ibraahim cali xasan ayaa iga warramay marka hore wada shaqaynta ay la leeyihiin isgaadhsiinta wallaahi taa shirkadaha hadda ma dooninaba inaannu ku tiirsanaanno waxaan rabnaa annaga dhexdayada inaannu war isgaadhsiin aanu samaysanno noo dhexaysa puntland eh, waxaa dee lagu yaqaanay nabadgelyo iyo xasilooni halkaas ayaan eh, ka jirta Eh, baryahan dambe in, eh, dhibaatooyin baa soo kordhay xagga amniga soo hawl weyn uma taallo maanta puntland wallaahi een, dhibaatada horta soomaaliya oo dhan bay een, ay jirtaa qoloba sibay ku tahay qoloba xad bay ku leedahay annaga marmarna way soo nagu soo kacdaa marmarna waa way degtaa laakiin wax kasta oo nagu yimaadaba waannu ka guulaysannaa nooc kastay tahayba sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee somalilan xasan axmed aadan ayaa ii tilmaamay isna xidhiidhka xagga xogta ee ay la wadaagaan shirkadaha isgaadhsiinta telecommunicatiinadan da wadankan geeskan africa ee etoobiya iyo jabuuti waxaa ku haya muxuu ahaa een, dowladaha gacanta ku haya anagana de waxa weeyaan farsama somaliland oo kale ma hayno muxuu ahaa waxa ku haya shirkadaha gacanta ku haya marka sidii de procedurekaas u saxnaan lahaa ee loo soo bandhigi lahaa een, een, muxuu ahaa een, ee, dembiyada ay gelayaan dee ama xidhiidhada ay sameynayaan dadka net- networka netwerga waxa weeyaan waayo ilaa ilaa koonfurta sare soomaaliya ama puntland iyo waxaasi haddana waxay usoo gudbaan mararka qaarkood be- somaliland somaliland markaas waxa weye protection badan bay u tahay marka la helo een, telefoonada iyo waxa iyo xidhiirkaasi wax nagala shaqeeya hay-adahan sare ee iyaguna muxuu ahaa khubaradaasi intelligenska marka markay noo soo gudbiyaan wararkaasi waxay noqotaa in laga hortago dembiilayaashii difaacna marka waxaanu noqonnaa etoobiya waxaanu noqonnaa jabuuti marka halkaas baa netwergo centerki waxa weeye somaliland marka waxa weeye halkaas in la xoojiyo iyadoona lafteeda ay awood fiican u yeelato waxaan ugu wacan haddii inta haddii communicationka iyo informi- information sharingku amba warwadaagu xogtoo la wadaaga hadday jirto wax dhacaysa markaa in laga hortago ninkii nimankii eh, dambiilayaasha ula fashiliyo intaan actionkii dhicin marka xaguu jiraa hebel xaguu jiraa waynu isku magaca u naqaanaa waynu halku ka gudbaynu naqaanaa waynu halku eh, xidhiirku la yeeshay way- telefoonada uu kala bedelayo ee uu kulba- een, waddan kale iyo waddan kale iyo meel kale uu ku kala bedelayo marka inay adduunka kalena naga caawiyaan saas baa nabadgelyada wadamadaasi ay ku jirtaa iyo iyo iyo xasiloonidooda xagga networkiga ka waran eh, somaliland eh, si wanaagsan ma loo socotaa
aad baan ula soconaa Ee, networku dee waad- waxaan ku leeyahay dee mar walba waxay ku xiran tahay dowladnimadu sida u korto ama strong tahay Ee, hadday dowladnimadu aada u korto oo ay strong tahay waxa weeye nimanka dambiilayaasha ma helayaan meelay ka baada ama meelay ka dusaan iminka jabuuti oo kale waxaad carabka ku dhufatay dowladda gacanta ku haya isgaadhsiinta xagga somalilan shirkada weeyaan marka bal ka waran arrimahaas oo kale arrimahaas oo kale way kala duwananayaano to- jabuuti waxa weeye anu wixii aan uga baahno cadeymaha iyo information aan uga baahno si fiican bay noogu soo gudbiyaan waayo dowladda shirkaduhu shirkadda telecom ee de Ethiopia- ama de etoobiya ama jabuuti iyagaa dee dowladaha gacanta ku haya een, cawashood ma badnaa marka de way- iyo waxa weeyaan si fiican bay eh, jabuuti oo kale looga wada helayaa wax la wax data informationka iyo wixii communicationa shirkaduhu ma- ka howlgala xagga isgaadhsiinta somaliland uma soo gudbin karaan dowladda xidhiidh mooda la waan leenahay een, somehow een, halkan kaga caban mayno way jiraan waxyaaba ay noo soo gudbiyaan waxyaaba ka dhibanna way jiraan xagga dhegeysiga telefoonada bal ka waran xeer ilaaliye ciddii loo baahdo wallaahi taasi ma- suuragal maaha ee, xeerar bay u baahan tahay xeerarkii ay hirgelin lahaa nima- nidaamyadaasi ayaan weli ee, dhammaystirnayn rabadaan muuse v o a jibuuti
ururada haweenka gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ka codsaday guddiga doorashooyinka dalkaasi inay waqti ugu daraan dadka ka soo jeeda gobolkaasi si ay u qaataan kaararka codbixinta oo xilligiisu uu ku ekaa shalay wariyaha v o e da ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa arrintan ka wareystay ceeble yurub sahel oo iyadu soo qabanqaabisay kulan ay shalay haweenka gobolka ay ku yeesheen magaalada gaarisa shirkan isku imaadka waxaa weeyaan inaan dowladda kenya aan ka codsanno inay exerciseka ay bilaabeen ay saddexda maalmood ay ku dareen inay maanta dhammaa dabayaaqa ay tahay oo maanta xafiisyaha intaan tagnay imin hore xafiisyihii laga soo dareeray marka waxaan ka codsanayaa inay extension ay sameeyaan oo dadkii reer guuraaga ahaa weli ayna kuurii ay goosanin maxay tahay marka cabsida aad qabtaan iyo codsigiina dowladdu waxay xirtay xilligii goosashada kaararka codeynta muddo ayaa lagu daray marka maxay tahay marka dadka gobolka baahida gaarka u qabaan in lasii kordhiyo xilliga goosashada kaararka codeynta maadaama annaga aan nahay reer guuraa aan nahay abaaro ay jiraan farmine aad iyo aad iyo drowt aad iyo aad u hidgareeyey wadankii ama countiga gaariso siba maadaama farminekii iyo iyo drowtkii uu aad iyo aad u hidgareeyey waxaa weeyaan dadkii reer guuraaga ahaa weli ma ay soo laaban oo meelihii laga goosanayay kuuraha uma ay soona gadoom marka waxaan ka codsanaynaa dowladda kenya inay exerciseki extension ay ku sameeyaan ayaan ka codsanaya haddan cabli yurub sahal ahay
marka codsigiina iyo maxaa iska khusay kulankan haweenka loo qabanaya iyo isku imaadkan iminka aad samaynaysaan waxaana ku wacyigelinaynaa inay soo baxaan kuwa wingi usoo baxaan oy kuurihii goostaan kuuraha haddaadan goosan ma exerciseka ma samayn kartid qofkii aad jecleed aad u codan lahayd uma codayn kartid waxaan ka codsanayaa haweenka iyo dhallinyarada inay soo baxaan si wanaagsan ay usoo baxaan oy kuuraha ay jirtaan ayaan ka codsanaya waa tahay ma kula tahay marka iminka kulanka aad qabanaysaan iyo hadalkan aad samaynaysaan mid dowladdu ay ay dhegeysanayso oo lagu kordhin karo xilliga doorashada xilliga kaararka codeynta la qaadanayo actually aniga horta siiba waxaan ku fiicanahay twitterka iyo facebooka in badan ayaan twitterka uga codeeyey dowladda kenya oon ugu diray oon kenyatta siiyey hashtag gareeyey inuu ku daro exerciskan oo weliba saddex maalmood lagu daro kii dambe hadda dhammaaday marka waxaan u malaynayaa haddaan qaylida badanno inaanan ku qadi doonin ayaan u malaynayaa marka waan qaylisanaynaa waxaanan ka codsanaynaa dowladda kenya inay exerciskan sii extend gareeyaan oo dadkii mujtamacii siiba haweenkii iyo dhallinyaradii farminka hidgareeyay iyo drowdka inay soo bannaan baxaan oo si aad iyo aad ay u goostaan kuurihii maxay kaga duwan yihiin kenyaanka kale oo baahi gaar oo isleedahay dadka gobolka waa lagu kordhin karaa in xilliga kaararka qaadashada kaararka codeynta annaga siiba haddii aan nahay dadka northern part of kenya north eastern aan nahay waxa weeyaan reeguuraha ayaan u badan nahay siiba haweenka waxa weeyaan cidda ayay mashquul ku yihiin marka qofkii markuu reeguuraa yahay haddana uu haween yahay oo guri dhaqashadii wixii mashquul ku yahay waxay ku qasbaysaa inuu kadib dhaco waktigii loo goynayey kuuraha la goynayay marka sidaas ayaan anaga iyo farminkii hadda iyo drowdkii na hidgareey aad iyo aadka ahaa ayaan kulli cunno iyo waxaan doonaynaa biyo ayaa loo wada dagaagsan yahay alxamdulilah roob yaryar ayaa hadda dhacaya waa tahay ugu dambeyntii maxaad ku qiyaasi kartaa guud ahaan dadka gobolkan ku dhaqan in ay yihiin kuwa usoo bixi kara xilliga doorashada ama iminka kaararka codeynta tirada qaadatay cadadkaad gaarsiin karta imise madaxweynaha kenyatta wuxuu ka dhawaajiyey dowladda kenya ay ka dhawaajisay in ay tahay waxay ku qayaaseen lix milyan ay ku qayaaseen oo qof inuu kuuraha goosto haddana markaan aan fiirinay laba milyan ayaa goosatay kuuraha marka four milyankii kaleeta waxaa weeyaan rightskoodii ma exercise garayn karaan maadaama ayna kuurihii goosan soomaalidu maxay ka noqon karaan bay kula tahay four millyanka about about about uh, a quarter of that soomaali inay tahay oo welina ayna goosan oo weliba ayaga ay cadiban yihiin oy abaaraha aad iyo aadka ah ee dadka yagii haystaan waxaan ka codsanaya dowladda kenya inay si aad iyo aad ugu soo dadaasho oy ugu soo dhaqsataa lacagaha hadda dibadaha ka imaadeen oo dowladda kenya soo galeen
ad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysanaysaan washington waxaad haatan ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo haddii aan ku horumarno horyaalka dalka sbain kooxda barcelona ayaa si dirqi ah xalay uga badisay naadiga leganes kadib markii ay ku garaacday laba gool iyo gool goolka guusha waxaa daqiiqadii sagaashanaad rigoore ugu dhaliyey leonel messi oo bilowgii ciyaartana u dahafuray goolka ay hogaanka ku qabatay barsa ka hor inta uusan barbarayn unai lobes oo weerarka uga ciyaara kooxda leganes waxay ahayd guushii ugu horreysay oo ay kooxda barcelona soo xareyso afar maalmood kadib markii ay guuldarro xanuun badan kala soo laabatay dalka faransiiska halkaas oo ay afar gool dhabarka usoo saarisay kooxda baaqi saint germain ciyaar ka tirsanayd koobka horyaalka yurub laakiin guusheedii xalay waxay baarsa ku soo celisay kaalinta labaad ee horyaalka laliigaha sbain waxaana hadda ay hal dhibic ka hooseysaa kooxda hogaanka hayse ee real madrid oo sabtidii laba gool iyo eber uga badisay naadiga isbanyool ciyaaraha kalena kooxda ku jirta booska saddexaad ee sevilla ayaa laba gool iyo eber uga badisay eebaar real sociedad waxa ay hal gool iyo eber dirtay vereal valencia ayaa laba gool iyo eber ku qabatay kooxda atletic bilbao halka seltavigo ay saddex gool iyo eber ku dharbaaxday kooxda osasuna dhinaca ingiriiska haddii aan eegno kooxda manchester united ayaa usoo gudubtay wareegga sideedda ee koobka f ega ka gadaal markii ay laba gool iyo gool uga badisay kooxda blackburn blackburn ayaa goolka ku hormartay waxaana u saxiixay ciyaaryahan dani graham balse toban daqiiqo kadib united ayaa ka daba tagtay waxaana goolka barbaraha u keenay ciyaaryahan marcos rashford goolka guushana waxaa dhaliyey ciyaaryahan zalatan ibrahimovic oo ciyaarta beddel ku soo galay manchester united wareegga quarter finalka waxa ay kusoo beegantay kooxda chelsea oo ay la ciyaari doonto ciyaaraha kalena tottenham waxa ay saddex gool iyo eber ay ku garaacday kooxda fulham saddexda goolba waxaa u saxiixay ciyaaryahan harry kane tottenham waxay isku beegmeen kooxda milwall galabtana arsenal ayaa la ballansan kooxda sudden united dhinaca kalena waxaa dhacay kulamo ka tirsan horyaalka seria aada talyaaniga kooxda roma ayaa kusoo laabatay kaalinta labaad kadib markii ay xalay afar gool iyo gool ku garaacday torino laba ka mid ah goolasha waxaa kala qaybsaday weeraryahaanadeeda kale ah aadan jeko iyo maxamed saalax goolasha kale waxaa saxiixay baredes iyo nengolan nabolina waxa ay xajisatay kaalinta saddexaad kadib markii ay saddex gool iyo gool ku khaarijisay kooxda kiyeva verona napoli waxaa goolasha u kala dhaliyey insinye hamsig iyo zeleniski ciyaaraha kalena inter waxa ay hal gool iyo eber uga adkaatay bolonya baskara waxa ay shan gool iyo eber ku cuntay genoa milanna waxay laba gool iyo gool isaga reebtay fiorentina udunes waxaa gurigeeda ku garaacday saswolo oo ku dubatay laba gool iyo gool samidorie iyo kalarina waxa ay ku kala baxeen baraajo gool iyo gool ah seeriya-aada talyaaniga waxaa weli hogaanka u haystay yuventus oo leh saddex iyo lixdan dhibcood waxaa ku soo xigta roma oo leh lix iyo konton dhibcood napoli ayaa ku jirta booska saddexaad oo leh afar iyo konton dhibcood dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayey xubintii ciyaaraha halka aad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa v o a washington markaana aan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roona ee v o e da idiin hayso saake waxaa inoo soo jeedin doona jaamac bulle jaamac mahadsanid nuur xogeyaha waaxda ammaanka qaranka maraykanka john kelly ayaa sheegay in amarada cusub ee toddobaadkan uu soo rogi doono madaxweynaha maraykanka ay noqon doonaan kuwo si wanaagsan uga abaabulan markii hore ee jahwareer ka dhaliyey garoomada diyaaradaha caalamka amarkan ayaa ah kii uu madaxweynaha trump uga mamnuucay inay maraykanka soo galaan muwaadiniinta toddoba waddan oo ka mid ah dalalka islaamka oo ay soomaaliya ku jirto balse hadda wax laga soo bedelay dhanka kale shakhsiga uu madaxweynaha maraykanka u dooran doono inuu bedelo michael flin oo ahaa la taliyihii arrimaha amniga ee donald trump oo shaqada iska casilay ayaa awood buuxda u yeelan doono shaqaaleynta iyo sida loo howlgelinayo guddiga amniga qaranka
aada ayuu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayey wararkii saakay ay v o e da idiin haysay kuwoodii ugu doorka roonaa dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay hees ay ku nuuqayso fanaanada caanka ah maryan mursal ciise
fanaanada codka halaasiga leh maryan mursal ciise iyo heesta caloolyow dhegaystayaal waxay u dambaysay idaacaddeenii aroornimo oo halkan wadajir idinkaga soo jeedinayeen nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buulla jaamactan iyo idaacaddeena duhurnimona waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh